magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa maanta si weyn looga xusay munaasabada ciid alodxa iyo iyadoo oo ciidamada ciidan oo kusoo beegantay xili laga baxay dowladii kumeel gaadhka sidoo kalena soomaaliya ay ka dhalatay dowlad cusub madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo salaada ciidda kula tukaday masaajidka isbahaysiga ayaa ugu baaqay dhalinyarada al-shabaab inay nabadda qaataan haddaba sida muqdisho looga ciiday iyo warbixinahaasiba waxaa inoo haysa waryahayaga magaalada muqdisho saynab abuubakar
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dadweyne fara badan kula tukaday maanta salaadii ciidul adxa masjidka weyn ee isbahaysiga islaamka iyadoo ay ka qayb galeen wasiiradii hore xildhibaanada cusub ee baarlamaanka odayaasha dhaqanka safiiro saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa amisom qaarkood madaxweynaha soomaaliya oo khudbad jeediyey salaada kadib ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in dadweyne fara badan ay ka qayb galaan salaada wuxuuna ku baaqay in laga shaqeeyo sidii ammaanka loo adkayn lahaa isaga oo fariin u diray dhallinyarada ku jirta al-shabaab waa uu sheegay in loo baahan yahay in ay ku soo biiraan dowladda soomaaliya inaan ilaahay u toobo keenno kadibna aan iscafinno kadibna aan gacmaha isqabsanno oo aan qalbi wanaagsan iyo niyad wanaagsan oo aan maxaanku idhahdaay dhammaanteen isu hayno aan gaarno waxaan joognaa waqhtigii aan haysannay waayo aragnimo nagu filan oo la xidhiirta dhibaatooyinkii colaadda aan soo marnay aan ilaahay u toobo keenno annaguna aan iscafinno dalkana nabad aan ku soo dabaalno ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa isaguna hambalyo ku aadan munaasabadda ciidda u diray shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan isagoo u rajeeyey ciidan ciiddeeda inay ku gaaraan nabadii barwaaqo waxaana uu sheegay in uu rajaynayo dhowaan inuu soo dhisi doono xukuumad taya leh ra-iisul wasaaraha waxa uu ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan marxaladda cusub ee uu dalku galay isaga oo xusay in ay guul tahay in soomaaliya ay leedahay dowlad rasmi ah dalka intiisa badanna laga xoreeyay al-shabaab sidaa daraaddeedna dowladda tallaabooyinka ugu horreeya oo ay qaadayso ay tahay sidii loo xasilin lahaa gobollada dalka looguna dhisi lahaa maamul dadka degan deegaanadaasi ay raalli ka yihiin awooddayada inta ah waanu la qaybsanaynaa farxadda ciidul adxaa waanu soo wareegaynaa kaamamkay ku jiraan kuwa isbitaallada iyo xanuunka la ildara meeshoodaanu ugu tegaynaa intii ilaahay noo garto awoodda yar oo dowladayadana waxaanu ku muujin doonaa mas-uuliyad iyo inaanu damqasho iyo dareen dadkayaga u leenahay guddoomiyaha baarlamaanka brofesoor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo dhankiisa munaasabadda ciidda hadal ku wajahan jeediyey ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay gargaaraan dadka jeebkooda uu hooseeyo iyo kuwa aan awoodin in munaasabada ciidda ay shacab kala qaybsadaan barakacayaasha ha la booqdo tabar mahayaan inta liidata maanta ha laga farxiyo inta xajka jirtana waxaan ugu ducaynaa ilaahay xajkooda xaq maqbuula mabruura ilaahu oga dhigo inta aan weli xajininna ilaahay eegan xajka ilaahay u suurtageliyo ayaan uga baryaynaa dhanka kale dad badan ayaa camiray masaajidada magaalada muqdisho oo dhammaan aroortii hore si weyn looga oogay salaada ciidda iyadoo ay noqonaysa markii ugu horreysay oo muqdisho sidaan oo kale loogu ciido islamarkaana meelo aan lagu damaashaadi jirin ay dadka ku damaashaadaan muddo sannado ah waxaana xali oo dhan magaalada muqdisho laga dareemayay soo dhoweynta ciidul adxa iyadoo dadweyne isugu jira rag dumar iyo carruurba ay isku marxabeynayeen ciid mubaarag dadkii aan la kulanayn waxaa ka mid ahaa anigoo ah almudrib jiim sheekh muumin ciidda wanaagsan hambalyo ciidda wanaagsan baan idin leehay soomaaliya oo dhan halkan waxaan ka salaamayaa asxaabtayda oo dhan fanaaniinta wixii dalka joogay iyo wixii dibadda jira magacaygu waa roodo bedel maxamed waxaan ahay fanaaniinta kooxda oncot asluubta soomaaliyeed maanta waa maalin ciida waxaan u malaynayaa maanta in ay ku wada faraxsan yihiin meel walba ay joogaan muslimiinta soomaaliyeed dal iyo dibadba hadda waxaan leeyahay ciid wanaagsan sama nagula ciida ciidan ciideedana waxaan leeyahay ilaahay same iyo siyaadaha nagu gaarsiiyo anigoo magacayga ah cabdibarre yuusuf jibriil maanta waxaan aada ugu faraxsanahay in aan joogo caasimadii soomaaliya muqdisho oo runtii labaatankii sano fatisho aan ka dhicin ay ka dhacday oo aada iyo aada u qiimo badan ciidan oo caan ku ah gowraca xoolaha udxiyada ayaa hay-adaha samafalka iyo ganacsatada soomaalida qaarkood ay xoolo u qaybiyeen dadka barakacayaasha xeryaha muqdisho iyo masaakiinta si farxadda munaasabada ciidan ay ula qaybsadaan shacabka intiisa kale inkastoo ay jiraan qaar ka mid ah xeryaha muqdisho oo iyagu aanay ka muuqanin munaasabada ciidda sida dadkan oo aan la kulannay magaceyga ruqul cismaana la yidhaahdaa waxaan ku sugnahay kaamka sayidka anaga dareenkeena waa iska fiican yaha caafimaad waa qabnaa laakiin ciidda inaan awoodin aan wax haysanin ayaan meesha la fadhinaa carruurteyda maanta dareenkooda ma faraxsano sababtoo ah dhar ciid la-aan dhar ciiday iga dalba jireen waana awoodi waaya ilaa hadda waxaan ka dalbanaa daruufta iyo dhibaatadan haysta inay naga saaraan hadduu ilaahay yidhaahdo magaceyga waa cabdiqaadir maxmed faarax alxamdulilah horta waa waa kheyr ilaahay askeenay micnaha ciidul abxada si fiican baanu ciidaynaa inkastoo micnaha dareenkayna micnaha manaha jeebkaana uu iska maran yahay ciiddan waan ka qaybgelaynaa kuley sida ragnimadaena ciidan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyada oo soomaaliya ay ka guurtay xilliga kumeel gaarka ah dowlad cusubna dalka ay ka dhalatay iyadaoo meelaha sida weyn maanta looga ciiday ay ka mid yihiin gobollada dalka iyo goobaha ay ka taliyaan al-shabaab ciid mubaarak kulla caam wa antum bilkeyr saynab abuukar v o a muqdisho
sidoo kale gobollada iyo magaalooyinka waaweyn ee somalilan ayaa si weyn looga dabaaldegay ciidal adxa madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud silaayo oo dadka kala qayb galay dukashada salaada ciidda ee magaalada hargeysa ayaa ku baaqay in nabadda laga shaqeeyo cabdixakiin sharwac wariyaheena v o a ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada hargeysa iyadoo guud ahaanba caalamka islaamka si weyn looga dabaaldegayo munaasabadda ciidda barakaysan ee ciid aladxa ayaa dadweynaha ku dhaqan gobollada iyo degmooyinka somalilan ay saaka si weyn uga qayb qaateen munaasabadan waxaana subaxii horeba hal mar isqabsaday sawaxanka takbiirta masaajidda iyo weliba oogitaanka salaada ciidda madaxweynaha somalilan axmed maxamed siinaayo oo isagu masuul jaamaca bartamaha magaalada kula tukaday dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa kadib hadal kooban uu shacbiga u jeediyey ku hambeliyeyey guud ahaanba shacabka somalilan iyo dhammaan shucuubta islaamka sidoo kale madaxweyne axmed siinaayo waxa uu ka hadlay dhinacyada nabadgelyada isagoo bulshada ugu baaqay ilaalinta wadajirka iyo weliba midnimada waxaan ummadda reer somaliland u baaqayaa meela joogaanka inaynu ilaashanno qarannimadeenna wadajirkeenna iyo midnimadeena marka waxaan jeclaan lahaa waan ku guulaahinayaa aadna ugu baaqayaa dadweynaha reer somaliland oo saxaafadduna ku jirto inay dadka reer somalilan wanaag iyo midnimo uga qacaan oo ku qiimayaan oo ku guulaamiyaan oo ku dhowageliyaan oo dadka iyo dowladdooda naxal iyo xumaala kala dhexdhigin ummadda lagasoo horjeedin ayaan codsanayaa aan aad iyo aad inugu jeedin kadib tukashada salaada ciidda ayaa madaxweyne siinaayo booqasho kooban ku tegay xarun lagu hayo carruur agooma ah oo ku taalla magaalada hargeysa halkaasi oo wakhti kula soo qaatay magaalada hargeysa ayaa saaka si weyn looga dareemay munaasabadda ciidan iyadoo dadka wejiyadooda aad ka dheehan karaysa farxadda waa kuwan qaar ka mida dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa abwaan xasan sulaymaan dhuxul laabsaalax bal ugu horreynba waxaan ku leeyahay ciid mubaarak yaad salaamaysa ciid wanaagsan waxaan salaamayaa dhammaan shacabweynaha islaamka ummadda afka soomaaliga ku hadasha iyo waalidiintay asxaabtayda eheladayda iyo qaraabadayda iyo dhammaan dhegeystayaasha v o eda waxaan leeyahay ciid wanaagsan magacayga oo cali diri jaamac waxaan leeyahay ummadda reer somalilan dhan ciid mubaarig meel kasta joogaan gaar ahaan qolada maanta meesha barakaysan jooga ee xeshka magacaygu waa cadnaan suldaan xasan waxaan halkan ka salaamaya dhammaan bulshooyinta somalilan meel kasta joogto gaar ahaan xujaajta soo gudanayay waajibaadka xajka munaasabadda ciidan fidriga aawadeed munaasabadda ciidan ayaa dadweynaha ku dhaqan inta badan gobolada somalilan ay si weyn ugu qabowsadeen raxmaadka eebbe u maasheeyey haba u badnaadaan gobolada bariwiye cabdixakiin maxamuud shirwa
weli dabaaldegyada munaasibadaha ciidda ayaanu ku guda jirnayay haatana sida looga ciiday magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya waxaa inoo haya wariyahayaga yaasiin ciise wardheere kumanaan muslimiin ayaa maanta ku ciiday ciidul adxa magaalada nairobi iyadoo qaybo kala duwan oo deegaanada magaalada iyo weliba magaalooyinka kale ee dalka kenya si weyn dadku ay uga soo qayb galeen waxaana halkaasi ugu horrayntii khudbad uu kaga hadlayey arrimaha taagan xilligan ee midnimada islaamka iyo weliba dadku in ay siman yihiin oo aanay waxba isdheerayn lagana fogaado colaadda iyo istilka iyo fidnada ku bilaabay khudbadiisa sheekh maxamed cuthmaan oo ummadda soomaaliyeed oo afkan ku hadashaan ugu yeerayaa maanta oo maalin aada u weyna maalinta ugu weyn weeye maalmaha islaamka in ay midoobaan inay mid noqdaan oo ay iska daayaan waxyaalaha qaybinaya oo qabiilka ugu horeeya qabiilka nebigu wuxuu yidhi calayhi salatu wasalaam waa wax urayuu ku sheegay diinta islaamka ayaa asaas u ah ee wada noolaanshaheenna diinta aan qabsanno akhlaaqda wanaagsan aan ilaalinno qabyaaladda aan iska dayno hallays cafiyo ilaahay aan u noqonno subxaana wa tacaala ummad caqli badan oo caqligooda u isticmaasha inay diinta ku dhisaan dadkooda ku dhisaan dalkooda ku dhisaan aan noqonno ajar iyo xasanaad ilaahay ka siiyo sheekh maxamed cuthmaan oo khudbadda jeedinaya dadka halka aanu kula kulannay waxaa ka mid ah cabdulqaadir dhaqane oo ah nin isagu dhinacyo badan waa ogaas waa siyaasi waa oday waxyaabaha uu dadka soomaalida u jeedinaya maanta oo ah maalin ciida maanta soomaali isbedel baa dhacay dowlad cusub baa bilaabatay dhibaato badan baa lasoo maray waxyaalaha shacaa'irta ee maanta kale ilaahi subxana wa tacaala makana laba milyan iskugu keena innaguna isku keena waxaa waye in la muujiyo xooggeenna iyo awooddeenna owle isku soo baxa marka maantan haddana jimcay noqotayba iyadoo haddana ciida midnimadeenna sidaa darteed waa in laismaqlaa oo ruuxa hogaamiyaha ah la maqlaa ismaqalka ay waxaan lagu gaari karaa dadku aad ayay u badan yihiin walaal magaca cabdixakiin bashir walaal iyaad maantay hambalyada ciidda gaarsiinaysaa maxaadse dareemaysaa maanta walaal farxad aad u weyn baan dareemayaa waxaan dhammaan gaarsiinayaa ummadda muslimka meel ay joogaanba waxaan leeyahay ciidukum mubaarak wa antum bilkhayr nin ka mida culummada ayaa hadda ii muuqda sheekh magacaaga iyo fariinta dadka muslimiinta maanta aad u jeedinayso jazaaka allahu khayran baarak allahu fiika magacaygu waa yuusuf fariintaan dadka u jeedinaya marka koobaad ciid mubaarak dhammaan meel kastoo muslimiinta ku ciideenba maanta waa maalin aad iyo aad qiimo u leh ilaahay agtiisana qiimo ka leh bulshada muslimiintuuna ay daruuri tahay inay fahmaan marka waxaan u soo jeedinayaa bulshada muslimiinta meel kastoo ay joogaan gaar ahaan inta af soomaaliga ku hadlaysa in ay iscafiyaan innagu aan iscafino innagu aan isu samiro ilaahay kitaabkiisa ina kulmin karo isu keengeyn kare ilaahay kitaabkiisana aan ku midowno waa tahay dad fara badan ayaa halkan qaraabadooda iyo heladooda uga diraya hambalyada ciidda ilahayna waxaan ka rajaynayaa sanadkan sanadkiisa in ay ku gaaraan horumar iyo baraare aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo nairobi warbixintaasi sida looga ciiday munaasabadda ciidda nooga soo diray ciid wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan telefoonadiinana waxaa ku soo diri kartaan somaali v o a com si aad uga qayb qaadataan salaamaha munaasabadda ciidda haatan ibraahimow dee waxaa laynaga sugayaa barnaamijyadii gaarka ahaa ee ciidda ee ay dadweynuhuna nagula dabaaldegi jireen
waa kan barnaamij aanu ugu talagalay dhegaystayaasheenna maanta oo ciid ah ee ku soo dhowaada
soomar kama saxa ilaaho ay marwada ilaawen marwada ilaawen ciid wanaagsan ayaan dhegaystayaasheenna dahroy leenahay meel kastoo ay joogaan barnaamijkan oo ah barnaamij aannu idinkugu talagalay inaad nagula ciidaan ayaannu idinkugu haynaa bandhig heeso ah oo aad ka bogan doontaan iyo weliba sheekooyin xiiso badan ciid wanaagsan ayaanu sidoo kale idin leenahay ibraahinow habeenada ciidaha iyo munaasibadaha gaarka ah badanaa waxaa jira bandhig faneedyo ay fanaaniintu heesahooda ku soo bandhigaan oo lacag lagu galo iyadoo weliba ay u sii kala qaalisan yihiin sida fanaaniinta loo sii kala xiiseeyo hadda waxaa tidhi waxaannu barnaamijkan idinku haynaa bandhig heese ah maxaad noo haysaa ibraahim sahroy waa bandhig heese ah oo fannaaniin iyo abwaanin aad loo jecel yahay ay ka qayb galayaan laakiin wax lacaga lagama doonayo dadkana dhegeysanaya bilaash iska soo galale waay yaa isla heli karaa waxaana ka mid ah abwaanka axmed saleebaan bidde oo ka warramaya jacaylkiisii muddada dheer uu sugayey iyo sidoo kale
nabadbagoye ka noolaaday waagaad inana abinayse maxaad igaaga naban tahay odinaadinaysa waaw waa boqorkii codka fanaaniinta soomaaliyeed maxamed saleebaan tubeec oo barnaamijkan marti noogu ah maxamed saleebaan tubeec soo dhowow ciid wanaagsan ayaan ku leenahay dandulo waad mahadsantay aad baad u mahadsantay ciid wanaagsan baan qudheeda kuleeya adiga saaxiibadana ciid wanaagsan baa leeyahay maxamed salebaan yaad jeceshahay inaad halkan ka salaanto munaasabadda ciidda awgeed waxaan salaamaya marka u horeysa madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele aan leeyahay ciid wanaagsan murwadiisa makhdraxayd murwadiisaan salaamaya waxaan salaamayaa saaxiibkay jaamac xayd baan salaamaya waxaan salaamayaa admis xayd baan salaamaya nin koshey la yidhaha koshey oo dekeda jabuuti madaxda ka mid ah kooshe iyo xaaskiisa waan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa carruurteeda oo joogta yurub iyo kala joogta iyo hargeysa somaliland waxaan salaamayaa fanaaninta waxaan salaamayaa walaalkay jooga maxayto somaliland waxaan salaamayaa habaryata oo joogta hargeysa taageerayaasheeda oo dhan baan salaamaya dee yaaba hadhayba marka haddaaba dalkaasaaba sheekaduba ku dhan tahay ducida wanaag maxamedow ciidani maaha ciiddii ugu horreysay ee aynu waraysi kan oo kale ah iyo barnaamijka dabaaldega ciidda ku kulanno dadkana kaama xiisa dhacaan annaguna sidoo kale kaama xiisa dhacno bale maxaa isbedelay labadii ciidood saaray ahe wa- kolleyba anuu waxba aan u filmaayeen wax iska bedelan dee cimrigan waa iska jiraa kolley waa iska koraya Alla laakiin xagga ya codka cisag idaacaddiina xoog baan u dhegaystaa maba idhaaftaba waa idaacadda kani aan warkeeda ugu jecelahay Aye.
saare iyo dandiro waxaan idin leeyahay Ha.
markaan imika xisaabiyo soomaalida waa meesha kani aan warkeeda ku qanacay u qaatiin aad iyo aad baad umahadsantahay maxamed salebaan salaantaasi kadib maxamed sulaybaan bal ku bilow heestaa sida sida ah oo aad wada qaadaan adiga iyo allah u naxariistee fanaanadii xaliimo khaliif mogob أكيد علمه وبح وضع السعديو والصبيو برواق عليه عركة مول كتاليو سقلتي عدعي داي هو بي هوي عركة مول كتاليو سقلتي عدعي داي هو بي هوي عدي عجبيو هاي هاي عوين افتيدي هاي هاي عدي عجبيو هاي هاي عوين افتيدي هاي هاي عدك في مادي وينين وينين عيدنا
desigaan cadaawaha cududiisa xoogale kaga ciilbaxayo aynkastoon cabaariyo muddo kala cilalayn hoobey hoy aynkastoon cabaariyo muddo kala cilalayn hoobey hoy
waa hagaaga dhinacaasi heesaha talantaaliga ama lamaanaha haddaynu intaasi ku soo dhaafno maxamed salebaan waxaa jirta hees kale oo la yidhaah xaawa oo aad u macaan oo weliba aniga iyo inta ila dookhaba aad dhiigga noo dhaqaajisa heestaasi maxay ku timi acuudu billah gabadha waa gabadha xoog u jeclaaba ilaahayna qurux siiye waxaa la yidhi jacaylku maxamedow waa maruun qofku maruun buu wax jeclaadaa inta kale oo dhan waa humaag baa la yidhi marka bal ka warran arrintaas ma jirtaa waxaa jira adigoo wax jecel oo oo kii hore mid kale baabiya iska dhex karta maxamedow mid kale mid kale cuno oo mid kale cuno Eh, jacaylka mar qura unbuu dadka soo maraa waxaa iskuma weliyo dumarka soo maha waa sheeka barinaysaa
مركان لو حبيبي حياتي اتلالو حياتي اتلالو مركان له حبيبي حياتي اتلالو حياتي اتلالو Dilde de çirkeği o igu xadaan tafataa xaad istaagtaa xubbiigu siyaadaa xididada jidhkaygiyo dhigo xadaan taqataa xaad istaagtaa xubbiigu siyaadaa caydanka dunidana waxa xaawalay nool midniyamka xunaayeen taxiisa gedsaay yaanyaanyan caqaliga laga xadin casiliyoyow iyo ina kala dinin jabinooyay noqon hordabay liqaadiyo isaburu darara
ya salaam alla ilaaha hees dheh maxamedow wakhtigaas aad noo sheegtay ee aad jeclaatay gabadhaasi xaawa kollayto waxaan u malaynayaa in e, xasuus ay kugu beerayso laakiin waxaan jeclaan lahaa in bal dhegaystayaashan annagoo jecelkii wuxuu u soo noqonayno hees ka mid a heesahaaga kabanka ah oo kontumeeyadii lixdameeyadii inaad noo soo qabato heeskan waxaa la yidhaha waxaa la yidhahdaa murug baa la yidhaha murug murug ha murug baa la yidhaha iyadoo saddex nuucaan u qaadaya baa jirtay oo kabana heestan murug waxaa sameeyey horta anaa fadhiisiyay heesta laakiin waxaa sameeyey nin saxarjid la yidhaha sameeyey lalow lilalow lalow lilalow low degenesidado hadda had marayoy darintuu kaga talma
waa hagaag badweynta heesaha kala daran ee aan kala dhicin ee midba mid ka sii daran tahay kolley iyo kolley ka dhammaan mayna eh waxaa jirta n heesta nasteexo oo aad u qurux badan oo cod wanaagsan iyo muusig iyo laxan wanaagsan bay leedahay haddana waa heesaha tirada yar le ee aad malaha dumarka ku daadinayso bal heesta nooga waran heesta n waxa ii dhibay nin hadda dhinto alla u naxariista baa dhin- ii dhibay fanaan ha n gabadh waxay ahayd maxay too n jik adag bay ahayd oo intay maanta oo dhan waxay doonto kugu samayso bay haddana kusoo qoslaysa marka gabadhaasaan u tirin heesta Lagama laakiin markii garbaxayn.
dambe waa ka qaylisay oo Haye.
gabadhana sidaa dhibata loo bixiyay gebigeediba marka gabadhii saa ahayd miyaa nasteexa loo bixiyey ha waa sheeke maxamed saleebaanow waxaad noo raacisaa heestaasi maba ah hees laga dhiri karaye heestii kale ee ahayd jawa gelo jilaal abaariyo jeliyo haraad helay sida jawa gelo jilaal abaariyo jeliyo haraad helay xalay jaleeladkaygii jaarka ku tooso kaaji kaaji fiwaayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaaniil ka jiibsado ee ah ee jahaada lay dhigo ee ah ee jahaada lay dhigo sida jibi habeeni moojexi gudnaayo sida jibiinta roobkiyo jirko day habeeni moojexi gudnaayo jidhamuu biyoobeen rahu jalow kaaleeyay kaajici kaajici waayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaanin ka jiibsado ee, ah, ee jahaada laydhigo ee, ah, ee jahaada laydhigo
waa hagaaga maxamed saleebaan tube aad ayaad u mahadsan tahay ciid wanaagsan ayaan ku leenahay bal nala dhegeyso adiga iyo asxaabta kale ee aad wada joogtaan yurub heestan ha iga goosan caawaad iga gacan sarraysaa oo aad wada qaadaan adiga iyo fanaanadda amnifer
miyaanad markaasoo kale jiridhaca ku qaban jirin marka gabadha kulaada hayga goosan maantaad iga gacan sarraysaa iwaaney waxay kusoo baxdeen uwad bay kusoo baxdayo midhaha hadrool buu lahaa heestan waxaa lahaa jaamac saleebaan waan garta ciid wanaagsan oo maxamed saleebaan mubaarak ayaan anaguna ku leenahay maxamed ciid wanaagsan
nafsi ruuxii kaxsha godolkii soomaaliya sidan anigu ku galay gafi maysid adigu ye nafsi ruuxii kaxsha godolkii soomaaliya sidan anigu ku galay gafi maysid adigu ye argudashadaaduna gar ilaahay weeye argudashadaaduna gar ilaahay weeye hayga goosan caawad hayga goosan caawad iga gacan sarraysaa hayga goosan ah hayga goosan caawad iga gacan sarraysaa
qofka faabaalkii yahay guuldarante waxaanaynin gabadhyay gacantaadu melagtee qofka faabaalkii yahay guuldarante waxaanaynin gabadhyay gacantaadu melagtee waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaab gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaab
ciid wanaagsan baanu idin leenahay dhegaystayaal dhinaca heesaha waynu ku noqon doonaa oo waxay noo soo socotaa fanaanada codka dabacsan deeqa axmed geydh hase ahaatee aynu u baydhno dhinacii sheekooyinka iyo majaajilooyinka yaa waayahe yaa kale hee yaa dhegaystayaal idinku duno istuudiyahayaga magaalada hargeysa axmed saleebaan bidde abwaankii soomaaliyeed oo haatan ku sugan magaalada hargeysa iyo waryaheena ismaaciil xuseen farjar iyo sheekadan dhex martay n axmed saleebaan bidde en dee waqti dheer waa lagu soo maqlayo fankii soomaalidana inta badan dee caan baad ka tahay barto ciid mubaarak allah ilaahay waa ciid mubaarak ilaahay baa mahadle maasha allah maasha allah n maanta waa ciido ciido badanna oo soo joogtay dabcan oo bal ciiddii iga war maxaa isbedel horta ciidda waxaa isbedelaa iyo wakhtiga kale dadkoo ah culays oo dan ku cuslaaday ayaa haddii eeba idmaayo ayaamaha wanaagsane marka ay soo galaan dadka qalbigiisu iyo uurkiisa iyo maankiisu uu nastaa oo bashbash iyo barwaaqo la yidhaahdo waxaa base laygu yidhi anigu ciid roobda-aya ayaan dhashay ciid roobda-ayana waan calool galay ayaaba laygu yidhi dee markaa berigaas waxaa laygu yidhi miyigaa maalku u badnaa dee sidaasaa loo kala bedelaayo miyi iyo magaalo magaaladu ay u yareed miyiguna uu u weynaa u cogroonaa wakhtigaas dabcan wax badan ba isbedelo xilligan dee waayahi wayna aragnaa bal iga warranto riwaayadahaagii iyo wakhtigii dheera aad soo martay xilligii kugu horreyay maxaad ka xasusataa horta niyo waxaan kuu sheegayaa markii hore aan yaraa iskuolka booliiska ayaan ka baxay central mandera laydhaah b t s police training school toddoba sanadood baan halkaa wax ku baranayay marka halkii aan kasoo aflaxay bay ahayd nolol wanaagsan bay ahayd maxaa kugu dhaliyay marka inaad fanka soo gashay xilliga oo adoo dee askari iyo xagga wax ka baranayeen maxaa kugu dhiirigeliyey iskuulkayga askarinimada un lagama baran jirin ee waxaa laga baran jiray wax walba xataa carabida waa laga baran jiray markaa hore ciyaar ciyaaraha kubadda ayaan caruurnimadii hobigaygu ahaa ma jacaylkaygu ahaa markii dambena waxaan kaga wareegay fanka iyo suugaanta riwaadaha ayaan kaga wareegay aakhirkii adigu waxaan sameeyey koob iyo afartan riwaadood ayaan sameeyey koob iyo afartankiiba iminka magacyadoodii iyo macnahoodii iyo ujeedadoodii iyo guntoodii iyo baarkoodii waan hayaa dee koob iyo afartan buug bay noqdeen waxa ugu weyn riwaad aan ka sameeyey iskuulka dayaxaberigii aan joogay oo aanu markaa u sameeyey ardaydii sabanka ka baxaysay labiiyo lixdankii riwaad laydhaha ciil iyo caashiq waxaa ku jirtay heesta layidhaahdo dayaxaay adigay daryeele daruurtii cirkaa kugu soo da-ayso doog iyo xareeddaa daafta hoose jiifo indhihii dilaacaa ku daawanayo dadkii tacliintaa dabaaldegaye adigay daryeele dayaxaay dunida u roonoo dayaxaay marka maanta haddii la eego haatan waayihii fanka waad aragta ma yaabtaa marmar markaad xilligan eegtid maxaa isbedel baa tiradaa horta mar haddii dadku qaxoondi galo digsi daloolo iyo kab dhan go-an iyo adeemeedkayge goyaal boodh leh iyo adeemka guri yaroo basa iyo adeemeedkay yahay guluf baad ku aragtaa markaas dadku lamaan yaabin sanadkii soddonkii sannadood ee u dambeeyey waxay ku jireen qalalaasi marka waxbaa qasmay iminka isagoo soo bogsanaya maxaa ka mid a kuwii jacaylka ugu dambeeyey haddaad bal iminka dhegeystayaasha maanta oo ciid aynu u soo xullo mid ka mid a maxaad maanta aada u xulla
waa laysu soo noqon wixii nool adduunyada
heesa maxaad u qaaday dabcan maalin aan shaqo ka soo rawaxay alcayn magaalada laydhaha abudabi aan la shaqaynay ayuunbaa fiidkii telefishinka furo markaasuunba telefishinkunbaa waxa kaga soo baxay waa micraajkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam dabeer baan marqaamay ilaa nin cidla jooga baan ahay axmed cali cigaal baa qaado waxaa la yidhaha waa laysu soo noqon wixii nool adduunyada marka maxaad u samaysay heestan hadaad unuxurkeeda dee habeenku ma aha baad u samaysay ciraaj maaha aniga jacaylkaygii baan ka maqnaa dhulkaygiina waan ka maqnaa dadkaygiina waan ka maqnaa macruufadaydii oo dhanna waan ka maqnaa soomaaliya oo dhanna waan ka maqnaa dee nin kasiirad iska fadhiya baan ahaa dee xagga ilaahayna waa u jeeday jacaylkayguna waa guntiisu ahaa gundhigu ahaa dee markaa waa laysu soo noqon waxay nool adduunyada halkaasay ka dhacday naafaarux markaa tahay qalbiga nadiife naruurada la dhowraa kuma nicin kumana nicin naxalina kumagaadine soowkii nabigu yidhi haddaad noloshaga wadaan nabadgala ee hajira sidiidan isugu dhiil ma ay gabin nabtayduye waa nabad warkaygani iyo nooli kulantee hadalnaakina seexi naafaqiyo waxsiiniyo naafaqiyo waxsiiniyo kama dhaco namciya subag dhulka oo nagu baxay robkuna ku nuucsaday nimcadii adduunka bal nasiibka ila dhowr dabcan haddaynu ka baxno heestan axmedow muddo dheer baad fan ku jirto nin dee koob iyo afartan sameeyo wuxuu weliba xilliga ugu dee jacaylku soomaalida baaxaadegayay baad weliba aad ula soo kulanto dee xilliga toddobaataniyad waxaa la yidhahdaa dadkao dhan dee waxaa ku dhacday jacayl badan adiga horta beryaha ina jacayl ma kugu dhacay dee kugu dhacay ma ahe aniga waba igu horreeyey waanu igu dambeeyey ya waanu igu dambeeyey waxaa la yidhi jacaylku ma bao ma baabao waa laga bogsadaana waa been markaa dabcan ma iscalmateen mise waa maya waanu iscalmanay laakiin ismaanaan calfan markaa cido kalaa noo dhexeeyey dabeedna beri dambe ayaanu dee nasiib isku helnay dee si lama filaan aanu u kulannay markaa muddo intee le kadib baa kulanteen labaatan sannadood labiyo labaatan sano kadib axmed salaam bide aan kugu noqday een inta badan waxaa jirta heestan leexo oo inta badan ca- caan ka noqotay dhulka soomaalida dee waxaa loo nisbeeyaa een, aadan cabdulla cusmaan madaxweynihii hore soomaaliya inuu inay sababtay xitaa ilaa xilka degistiisii horta bal haddaad turxaan saartid ma isagaa loo qaaday mise si kale maya waa anigan kula fadhiya anigi ilaahay marag beenana dee looma qabsado aadmigiisana marag beenan looma sheego Eh, gabadhii aan markii ku odhan jiray labiyo labaatan sannadood dabadood baanu is- loo ismehersanayoo waanu wada noolahay ayaa la iga guursaday berigaas dabadeedna dee sheekadu waxay ahayd un sheeko hinaase talo iyo hinaase iyo wax sheeg bay tahay wax aadan cabdille cismaan alle naxariistii jannaha siiye ee ku saabsan oo arrintaa ku jiray ma ay jirin hadda maxaa dadku ugu qaateen baad isleedahay maxaa keenay heesta oo markii hore waxaanu siinay shamis abakor dabeedna hebe maxamed baa tidhi eh, walaal aniga iida shamisna markaa oo dadka naxariista badan moogtay badiba waxay tidhi walaal eh, sii iyada siiya heesta iyadaa fanka ku cusuboo markaa fankay soo gashay ibo dabadeedna heestii baa ismaaciil cabdigeli allah u naxariistee u tumay idaacad redio hargeysaaba heestii lagu shubay Eh, markii dabeedna muddo ay socotay heestii oo dalabaadka ku jirtay ayaa hibe maxamed waxa loo bedelay xamar dabeedna heesteedii xaggaasay haddana dalabaadka ka gashay markii ay xaggaa dalabaadka gashay iyadoo muddo socotay ayaa foodkii soo galay dabeedna arrin baarlamanku leeyahay ayaa nin soo galay oo la odhan jiray gobdoon soo galay dabeedna gobdoon markii foodkii laba dhacay tii u dambaysay ayuu leesti leexo saaray kolkaasaa la yidhi aadan baa loola jeeday hay hay marka gobdoona aan baarlamaanku ka tirsana maya maya reedioha muqdisho ayuu ka tirsanaa nin- macnaha wariyaashii reer muqdisho ah haa wasaaradda iyadu ahaatee waan gartay si alla inuu isaga saariyo si kale war uma hayo laakiin isu qaataba qoorta loo geliy
inaa kolamaana iyo laba naf qaybsile taloogeed kulaashe adigaa islumiyo isu loogay cadowgoo libintaadi siiye waadigan seliite leexadu ku sidatee hadballaan cuskanaye waadigan seliite leexadu ku sidatee hadballaan cuskanaye libaanteeda duunyada ruxna laasan maaye maxaa luray naftaadii
waa hagaaga mar kale cid wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan canabka baxaya cirka noo darooray waa caaqibe aynu ku cidino canabka baxaya cirka noo darooray waa caaqibe aynu ku cidino annaguna cidne idinkuna ciida annaguna cidne idinkuna ciida nabadiyo caano aynu ku cidno nabadiyo caano aynu ku cidno mar kale ciid wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhinacii heesaha haddii aan dib ugu noqonno waxaan idin haynaa fanaanadda deeqo axmed geyt oo haatan khadka telefoonka toos ugu jirta deeqa ciid wanaagsan ciid wanaagsan walaalo idinkana aad baan idinku mahad celinayaa deeqa iyaad jeceshahay inaad halkan ka salaanto walaalahay oo jabuuti jooga muslin oo dhan caddaan iyo madow cayn kasta ciid wanaagsan baan lahay sanadkaa sanadkiisa khayr iyo caafimaad iyo dembi dhaaf ilaahay nagu gaarsiiyo waa tahay deeqa waxaan rajaynaynaa dhammaantood inay kaa guddoomeen adigana dabcan salaantaasi lamida hawada ay kuu soo marinayaan deeqa xaggee joogtaa oto walaalo canada Eh, codka aan maqlayno waa carruurtaada haa Eh, fanaanad waxaa tahay heesaheeda la dhegaysto eh, heestii kugu horreysay ee aad qaadda ma xasuusataa haa heestaa waxaa jabuutan ku qaaday ahayd hees odhan jirtay jacaylka aday baray aday baro igu beeray haddana iga baanan waaye heestaasa igu horreysay yaa salaam jacaylka adaa i baray haddana iga baano waaye
dhinacii heesahaaga haddaynu jalleecno heesaha aad jeceshahay inaad weliba maanta oo kale munaasibadaha ciidaha aada dhegaysatid teebaad inoo soo qaban lahayd ugu horreyn heesahan hadda aan gadaal ka tumay ee cusub oo mid la yidhaahdo wehel marka heesta wehel yaale oo erayadeeda sameeyey iyo laxanka heesta midhaheedu waxaa sameeyey abwaanka cabdilaahi lagjar oo toronto ku sugan lixinkana anigaa saaray heestan cabdilaahi lagjar baa sameeyey adigaana laxanka saaray ha marka laxanka marka la samaynayo marka hore ee kabanaa lagu garaacaa haddana markaa kadib ayaa afka laga qaadaa kadib ayaa waa de- hadda xag taasi waxay ahayd sheekadeenii dhulkii ma ogtahay haye halkan markaan laxanka samaynayno xaggii kabanka waxaa soo gashay intaan dhargii ka- cuntada ciyaalka u samaynayno ayaa ugu dul heesana
laakiin deeqa adiga oo jikada ku jira oo laxankii xafidaya hadduu xaajiga ku yidhaahdo ee canjaradu diyaar miya ina iladu soo lagama yaabo waa kasay heesahaada hees waxaa ka mid ah ee dadku ay jecel yihiin ee adaankaa dhul sugayaa markaan ee dhuuniga cuno adaa noo dhexeeyo io dhedhamiyo ha
yaa sameeyey heestaas heestaa wiil ingiriiska joogaa sameeyey lixankana qoomaal baa saaray